wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabelle oo kaashanaysa hay-adda d r c ayaa magaalada jowhar ugu qaybisay beeraleyda ku nool deegaanka banaan ee abuurkan oo ka koobnaa galey digir salbugto sisin iyo yaanyo bixinta abuurkan waxaa goobjoog ka ahaa xubno ka socday hay-adda d r c iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabelle mudane maxamed bashiir qaasim daqare wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabelle ayaa beeraleyda la gaarsiiyey abuurkan waxa uu ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan abuurkan muhiimka maanta waxaan ku sugannahay tuulada bannaaney waxaan aada ugu faraxsanahay in maanta beeraleyda yararka ah la garab istaago si wax soo saarka loo kordhiyo runtii maanta waxaa la dhiibayo waa abuur shan nooc ka kooban horey kanaalka ayaa loogu qoday farihii ayaa loo dayactiray wax ka dhiman waa inay beerihii wax soo saarka kordhiyaan matooraha hore loo siiyey tuuladan marka wax ka dhiman waxaan isleeyahay waa inay ayagu wax soo saarka kordhiyaan runtii waxaan halkaan ugu mahadcelinaa hay-adda d r c oo runtii lafdhabar u ah wax soo saarka beeraleyda hirshabeelle na garab istaagto waxaa kaloon u mahadcelinaa midowga yurub oo dhaqaalaha ku bixiyey somreeb sidoo kale waxaan leeyahay kaalinta aad ka qaadateen garab istaagga wasaaradda beeraha iyo beeraleyda hirshabeelleba aadaad ku mahadsan tihiin waxaan rajaynaynaa in dadaalkiina aad sii kordhisaan waxaan rabaa halkaa inaan kala dardaarmo beeraleyda mar haddii matooro lagu siiyey kanaalkii laguu qoday fariin laguu qoday abuur shan nooc lagu siiyey wax dhiman waa in laga dareemo wax soo saarkii aad kobcisaan lana arkaa wixii la qabtay beddelkoodii manaafacaadkii laga helay mar labaad iyo mar saddexaad aadaa u mahadsantihiin d r c iyo midowga yurub waxaan leeyahay waa mahadsantihiin gudoomiyaha tuulada bannaan ee cabdulaahi ibraahim cali iyo qaar ka mid ah beeraleyda loo qeybiyey abuurka ayaa u mahad celiyey wasaaradda beeraha hirshabelle iyo hay-adda d r c anigoo ah gudoomiyaha tuulada bannaaney cabdulaahi ibraahim cali beriga waxaanoola keenay abuur oo ka kooban shan qeyb shanta qayb sisin galleey digir salbuko iyo yaanyo waxaan u mahad celinay hay-adda d r c boqolkiiba boqol waxaanoo soo qabatay kili kanaal anoola qodi waxaa kaloo noola qodi farooshin alxamdulilah maasha allah waa mahadsiyin qari la asiyo waxaan kaloo u mahad celinaa wasiirka wasiir dakare oo maanta noola jooga abuurkii oo beeraha adnoo keeni iyo wasaaradda beeraha ayaan u mahad celinaa oo abuurka beriga noola keeni maanta waxaa noola keeni abuur oo ka tirsan sisin diir galeey yaanyo oo ka tirsan wasaaradda beeraha ay noo keentay aana ku mahadsan yihiin
bismillaahi raxmaan raxiim maasha allah maanta waxaan joognaa farxad waxaana la jiro wasaaradda wasiirka dakare iyo waxaana la jiro tiimkiisa d r c tiimkeeda maanta waxaana la keenay abuur oo ka kooban shan nuuc galeey digir sisin iyo yaanyo waana la qoday kili waana la qoday farooshin abuurkiina maantaana lagu wareejiyey intaana idinka badan waa ka sugaynay waana mahadsan yihiin d r c iyo wasaaradda beeraha beeraleyda tuulada bannaaney ayaa horay wasaaradda beeraha maamulka hirshabelle ugu qoday kanaalo iyo faro iyadoo oo sidoo kale siisay laba montoor ay ku waraabsadaan beerahooda si ay sare ugu qaadaan wax soo saarka beeraha